dowladda sacuudiga ayaa si adag u cambaaraysay weerarada xuuthiyiinta ay ka geysteen dalkaasi xilli ay soo tirayaan saameynta weeraradaasi ay u geysan karaan suuqa shidaalka caalamka warbixintan waxaa qaahira inooga soo diray wariyaha v o eda xuseen saxnuuni
sida ay baahiyeen warbaahinta sacuudi arabiya wasaaradda tamarta ee dalkaasi ayaa sheegtay xarunta qaybinta iyo sifaynta batroolka ee waqooyiga jidda in loo geystay weerar gantaal sidoo kale wasaaradda ayaa sheegtay in saldhigga almukhtara ee gobolka jazaan lagu weeraray baasuukayaal sida warbaahinta sacuudi arabiya ay sheegeen xukuumadda riyaad kama aysan hadlin khasaaraha nafeed oo ay geysteen labadaasi weerara boqortooyada sacuudi arabiya ayaa lahjad adag ku cambaaraysay weeraradan iyadoo ku sifaysay kuwa qarandumis ah kuwaasoo ka dhan ah xarumaha muhiimka ah ee dowladda iyo dhismayaasha dadka rayidka ee gobolada kala duwan ee waddankaasi weerarada ay geysteen xuutiyiinta shiicada waa kuwa xadgudub ku ah dhammaan shuruucda iyo xeerarka caalamiga ah ayaa lagu yiri warka ka soo baxay boqortooyada sacuudi arabiya cabdiraxmaan isxaaq shangax oo ka fahalooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya saameynta weeraradan ay ku yeelan karaan dalka sacuudi arabiya iyo guud ahaan caalamka weerarada gantaalada ee xoogaga xootiyiinta ay ku qaadeen xarumaha ama xarunta ugu weyn ee lagu sifeeyo saliidda boqortooyada sacuudi arabiya waxay saameyn ku yeelanaysaa dhaqaalaha adduunka oo sidaan la socon xilligan adduunka uu wajahayo koror ku imaaday qiimihii la iibin jiray batroolka ama shidaalka sababo la xiriira dagaalada ruushka iyo ukraine haddaanu soo laabto saameynta ay ku yeelanayso weeraradan boqortooyada sacuudi arabiya sidaa la socona goobaha ay duqeeyeen xoogaga xootiyiinta waa xarumaha ugu weyn ee lagu sifeeyo shidaalka dalkaasi sacuudi arabiya taasi waxay ku keenaysaa boqortooyada sacuudi arabiya dibudhac dhanka suuqa ah taasi oo fursad fiican usii abuureysa dowladaha dariskale ah ama dowladaha khaliijka sida qatar iyo imarat waxaa kale oo suurtagal ah in caalamka uu raadiyo goobo kale oo nabdoon maadaama duqeymaha xootiyiinta ay ku hayaan xarumaha shidaalka ee boqortooyada sacuudi arabiya ay ku soo noqnoqotay sanadihii dambe iyaga oo weliba ahaa kuwa isxigxiga wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka maraykanka ayaa cambaaraysay weerarka xuutiyiinta ay ku qaadeen xarumaha saliidda iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalkaasi iyadoo ku nuuxnuuxsatay in weerarada xuutiyiinta ee sacuudi arabiya ay yihiin kuwa aan la aqbali karin xeldheerayaasha carabta ayaa muujinaya suuragalnimada in dowladda sacuudi arabiya ay qaadi doonto tallaabooyin kale oo dheeri ah oo ka dhan ah kooxda xuutiyiinta yemen haddaba cabdiraxmaan isxaaq shangax ayaa mar kale ka hadlaya waxa uu noqon karo falceliska boqortooyada sacuudi arabiya falcelinta boqortooyada sacuudi arabiya wuxuu noqon karaa sida yani macruufka ah ama sida la wada og yahay in dhankooda ay kordhiyaan weerarada ay ka geystaan gudaha dalkaasi yemen iyo sidii ay ugu hirgeli lahayd qorshaha ah in caalamka uu aqoonsado xoogaga xootiyiinta urur argagixiso oo caalami ah arrimahan ayaa imaanaya xili boqortooyada sacuudi arabiya ay ku dhawaaqday in aysan qaadi doonin mas-uuliyadda yaraanta shidaalka ee suuqyada caalamka marka la eego weerarada joogtada ahi ee lagu waxyeeleynayo xarumaha shidaalka kuwaasoo ay geysanayaan waxa ay ugu yeertay maleeshiyada xootiyiinta ee taageerada ka hela dowladda iiraan bilihii lasoo dhaafay weerarada xuutiyiinta ayaa noqday kuwa kordhay gaar ahaan weerarada ay u geysanayaan dalalka sacuudi arabiya iyo isutaga imaaraadka carabta xili dowladaha reer galbeedka ay muujinayaan bakdinta ay ka qabaan in weeraradaasi saameyn xun ay ku yeeshaan shidaalka ama batroolka caalamka maadaama dagaalka ruushka uu ku qaaday ukrain uu kor u qaaday qiimaha la kala siisto shidaalka caalamka xuseen saxnuuni v o a kahira